ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaani raxiim akhyaartana dhegeysanaysaa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi haysanaayo oo toddobaad walba oo sabti aad dhegeysataan barnaamijka anigoo xaliimo cali ibraahiim ayaa idinla socodsiinaya markale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi haysanaayo
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena isku soo noqod wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysaa ee barnaamijka caafimaadka toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa xarunta wardi oo ka howlgasha magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle xaruntaas oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka sida waxay howlo u qabataa caruurta nafaqadarada haysa iyo hooyooyinka xanuunsan waxay ka shaqeysaa arrimaha caafimaadka iyo barnaamijka waxaa maartay kuwa doctor maxamed cusmaan oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgasha xarunta wardi ee ku taala magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle dhakhtarka waxaan wax ka weydiin doonaa sida ay u shaqeysa xarunta wardi iyo howlaha ay bulshada u hayaan ayaan sidoo kale ka wareysan doonaa iyadoo xaalad caafimaad daro ay deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar ay ka jiraan ee bismillah markale kusoo dhawow ee warbaahinta isnaay ee barnaamijka caafimaadka een adigoo magacaaga oo saddexan nooga bilaabaya aada u mahadsan tahay magaceygu waa doctor maxamed cismaan cabdiraxmaan ee doctor waa mahadsan tahay ee toddobaadkan waxaa mat- marti ku tahay ee barnaamijka caafimaadka raadi haysnaay oo toddobaad walba oo sabti ah warbaahinta ka baxa een maadaama xaruntaada kugu soo booqanay waxaa nooga bar- warbixisaa ee xarunta wardi waxa ay bulshada reer juhra ay u qabato bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aada ma- u wanaagsan waa mahadsan tahay Ee, xaruntan wardi waa health and nutrition Ee, waxay u shaqeysaa bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada jowhar iyo nawaaxigeeda Ee, xaruntan waxay bixisaa servisyo aada u kala duwan marka runtii xarunta markii la furayay iyo markii hadda ay shaqeysay oo muddo la joogay waa isbedel weynaa ka jiro waayo markii kow aan imaanayna meesha waxaa ka jirtay gaabsi badan oo xagga caafimaadka markaa imaanin alxamdulilah Ee, bulshadii waa ku mahadisay wax badan oo maxaa la dhihi jiray ee ay tabanayeenna waa maxaa la dhihi jiray waa xaqabtirnay walow ee, wax kale oo sii dhiman yihiin laakiin hadda maasha allah shaqada si wanaagsan ay ku socotaa
een aada mahadsan tahay ee waxaa kaloo noogu warbixisaa xaruntani een waqtiga la aas-aasay iyo ujeedka loo aas-aasay maxay ahayd marka hore
Ee, xaruntan waxaa la aas-aasay ee, horta wardi ee, meelo badanay ka shaqeysaa hirshabeelle lower shabeelle ee, iyo banaadir ay ka shaqeysaa runtii laakiin een, especially xaruntan midhol shabeelle waxaa la aas-aasay ee, la- labaatan iyo kowgii bishii lixaad oo labada kun labaatan iyo kowgii Ee, markaasaa la keenay ujeedada loo keenayna wax weeyaan een, baahi ka jirta markaas gobolka waayo wax markay yihiin caafimaad iyo nafaqo markay yihiin oo een, waa dareemi kartaa waxyaabaha dadka ugu badan oo la dhibaateysan oo hooyo iyo dhallaanka maadaama aan ogaanay assessmentina aan sameynay baahida ka jirta waxaan go-aansanay inaan kusoo biirino degmada een, m c h kaas Ee, marka ulajeedkeenu wuxuu ahay annagoo ka duulayno baahida markaas taagan si loo daboolo mahadsantaha
Een, waa masantahay dadka hore adeegyada aan aada bixisaan ee caafimaadka hooyadii dhalaanka miyuu ku kooban yahay mise adeegyo kale aada bixisaana jira
Ee, adeegyadu way fara badan yihiin Ee, waxaan bixinaa horta guud ahaan waa health and nutrition marka kolley health marka la dhaho hooyada iyo dhalaanka way ka badan tahay oo waxaa soo galaa dad yoog kala markaan kusii kala qeexana wax weeyaan waa under five over five b n c a n c a b i iyo nutrition waaye marka waa waa waa waa waa complete waaye wax isku xiran weeyaan marka qof waliba oo bulshada markaas een, xanuunsan waa ka faa'iideysanaa hadduu ilaa yiraahdo marka waa wax isku xiran
ma gartay cudurada inta badan ee aada la kulantaan marka aada joogtaan xarunta bulshada aada ka daaweysaan ama caruurta oo kale hooyada iyo dhalaanka oo kale wax ugu badan aa isleedihiin wuu jiraa deegaankan wuu ka jiraa waa maxay
aada umahadsan tahay marka la dhaho cuduro waa waa cuduradu way kala duwan yihiin walow xiliyada lagu kala waxeeyo lagu kala cabiro soo hadda annaga inta badan waxaa mostly noo yimaado hooyo iyo cunug yar inta badanna waxay ka cabanayaan waxa weeyaan waa tusaale hadda meesha aan joogno waa area river ama waxaa maxaa la dhihi jiray webi nagu weega nagu xe nagu nagu xeendaaban inta badan waxaa ka dhasho fatahaadyo inta badan waxaa noo da roobab oo aada iyagana sababa fatahaadyo fatahaadaas waxaa ka dhasho cudurada oo la isku dhaho common diseaseska marka ugu horeyso malariada marka inta badan dadka waxay ka cabanayaan malaria iyo comicoligan iyo cofinka waxyaabahaas iyo ka cabanayaan dadka inta badan caruurta dadka waaweynna waxa weeyaan waa u t i-ga iyo infectionka wixii maxaa la dhihi jiray anemia qofkii asigoo anemia waa un cudurada ugu badan waa un intaas waa jaareeyaa ku jiro oo sometimes shubana yimaado laakiin hadda xilligan aan ku jirno waxaa jirto wax la yiraahdo diviteria cudurkan diviteriada inta badan hadda isbuucan isbuuca ka horreeyba wuxuu aada u qasayaa soomaaliya oo dhan khaasatan hadda hirshabeelle gaar ahaan midhal shabeelle aada ugu jiraa oo hadda kuley waa lagu baraarugsan yahay waxaa la rabaa routine administration in la sameeyo marka cudurkaasna waa cudurka dadka waxay u yaqaaniin gowracato waa cudur aada iyo aada dilaa u ah waa cudur aada asigana faafikiisa u badan yahay marka cudurada hadda ugu badan kuwaas weeyaan walow ay jiraan cudurada kalo laakiin hadda xilliga taagan oo dadku ay la walaacsiin waa cuduradaas kuley hay-aduhu iyo wasaaradda iyo bulshada kalena waxay wadaan sidii ugu hortagi lahaayeen insha allahu isdiyaargarowga iyo in dadkaas laga badbaadiyana ilaa wax badbaadiyo waa lagu jiraa waa mahadsantaha
maadsantahay dad hore xanuunkaas aad sheegtay ee difteerida ama gowracatada sida ay soomaalida u taqaano kiisas ka mid ah ma qabateen haddiise qabateen sida ula tacaasheen
sax weeye kiisaskaas waan qabanay kiisaska way way jiraan maxaa la dhihi jiray oo difteriyada runtii dhowr kiisa waxaa noogula keenay outsideka ama meel ka baxsan xarunteena magaalada ka baxsan kiiskaas waa kiisna waan soo refeer gareynay oo serious oo ahay kiis aada iyo aada u daran oo ahay waxaan ku refeer gareynay isbitaalka weyn kiisas kalena waxaan sameynay waa manage gareynay runtii annaga xarunteena oo keliya wax weeyaan bukaan socod aan wax loo yaqaano outpatient marka waxyaabay u baahan admission in loo sameeyo oo jiif in loola jiifiyo daaweyn dheeraad iyo in la control u baahan waxaan sameynaa xarunta weyn aan ku refeer gareynaa wixii markaas iska fududna maxaa la dhihi jiray waxaan rabnaa waxaan sameynaa meeshan ku xalinaa marka kiisaskaas way jiraan dhimashada way la jiraan dad hadda infecta gareeyey oo la jiifo way jiraan marka bulshadana waxaan dhihi lahay anoo ka faa'iideysanayo wareysigan inay u nugulaan ay ogaadaan in cudurkaas uu jiro qofkii ku arko cudurkaas waxa waaye inuu meelaha sida ugu fiican ama ugu dhaqsiyaha badan u geeyo meelaha caafimaadka waa mahadsanta
aada mahadsan tahay doctore maadaama aan kasoo gudubno cudurada inta badan aada ka daaweysaan caruurta iyo dadka waaweynba bal ka waran nafaqadarada xaggeeda
aada umahadsan tahay nafaqadaradu waa waa waa nambarka koowaad markii hadda bulshadeena loo fiiriyo way jirtaa nafaqadarada walow dadku kala daran yihiin haba u badnaadaan dadkan inta badan displacementkii ku dhacay ama fladiskii wixii ay saameeyeen hadday noqoto colaad dadkaas inta badan way ku badan yihiin iyo dadka inta badan maxaa la dhihi jiray iyagana i d b-yada waa waa mostly nambarka ugu badan waayo marka nafaqa daradu waa waa waa wax jira bulshadeenana aada u saameeyey dadku laftigooda aysan ka warheynin runtii nafaqa daradu hadda soomaaliya waa meesha ugu darnay mareysaa marka annaga waxaan sameynaa waan assessment gareynaa qofka marka hore waxaan sameynaa in screening loo sameeyo qofkan ma nafaqa dara hayso mase ma hayso haddii ay hayso ma qof medical condition kale ku jiraa oo xaalad kaloo caafimaad ku jira miyaa mase waa qof nafaqa darada bis un hayso xaalado badan oo loo fiiriyaa jiro then markii aan ogaano qofkan inuu yahay qof nafaqa dare hayso abataydkiisi wixiisana ay fiican yihiin laakiin u baahan un in immunitygiisa wixiisa kor loo qaado waxaan sameynaa sablayga u baahan yahay aan siinaa qofka haddii uu u baahan yahay another position kalena waxaan sameynaa waa refer garaynaa oo waxaa jirto wax la yiraahdo sc oo kolley qofku nafaqadu marna waa mid daran marna waa mid iska normal ah marka inta badan anaga waxaan qabanaa normalka wayna jirtaa haddana bare aada u fara badanaa jiraan oo nafaqadare ah taas ayada ah marka qaabkaasaan ula macaamilnaa qofkii markaas soo galo screenkaas oo laga cabiro nafaqadiisuna ay yaraato xaaladiisa kalena iska wanaagsan tahay sablaygaas waa uu qaada karaa haddii even xaalado kale oo xanuuno kale la dirisaan haddana waa lasii manage garayaa meeshii ku haboonna waa lagula taliyaa marka way jiraan nafaqadaas waa mahadsanta nafaqadarada way ka jirtaa
waan gartay nafaqadarada markaan ku guda jirno waxaa jira ma dadka oo caruurta oo keliya nafaqadarada ka daaweysaan mise hooyooyinka ama bulshada kale ee nafaqadarada ee soo haleyso waad ka daaweysaan
waa su-aal aada muhiim ah nafaqadaro waa caruur kaligeed ma ahan hooyada uur kale way ku dhici kartaa nafaqadaradu ayaga laftigood waxay leeyihiin screenin loo sameeyo hooyada uurka leh haddii ay noqoto qof markaas ku jira nafaqadarada ayadana insha allah waxaan sameynaa waa manage garaynaa waan la tacaalnaa wixii ku haboon aan u sameynaa marka nafaqadaradu ilmaha kaligood ma ku dhacaan dadka waaweyn laftooda way ku dhacdaa haba usii nuglaadaano caruurta iyo hooyada uurka leh maasanta
waa gartay markaan kasoo gudubno nafaqadaradoo kale xanuunka shoombiyoodkaoo kale badanaa soomaaliya inta badan xiliyada kuleelaho ka dilaacaa xiliyadaas dadka marka ay issoo taraano shoombiyoodkii waxaas ugu dhaco siday ula tacaashaan kiisaska a qabi weysaan xaggee rafeergalaysaan
mahadsan tahay waa su-aal aada u wanaagsan waxyaabahan horta laisku yiraahdo acute water diyaareeyaha ama shabanbiyoodka waa wax jiro oo marmar maxaa lihi jiray xataa dad badan ka laafto ee u dhintaan marka xiliyadaas runtii oo outbreaka jiro xilligaas lagu jiro shabanbiyoodka runtii waa dareemi kartaa shabanbiyoodku waa plan a plan b ilaa plan c y qofka marka haddii uu daran yahay waa saa hore kugu sheegay xarunteena waa un outbation waa qof lugtiisa ku socdo oo xaalad iska normal ku jiro unbaa anaga manage kareyna xaaladda haddii ka darto maxaa lii jira qofkii asigoo intaas hadda aan kuu sheegay in ka badan ku sugan xarunta la keeno waxaan sameynaa waa waa waa transfer aan u sameynaa waan gudbinaa waxaa inta badan aan u gudbinaa isbitaalka weyn maasha allah isbitaalka weyn howlo badanoo u hayaa bulshada waa dhakhaatiirta iyo howlwanirada meesha ka joogaan iyo staafkaas waan u mahad celinaa intaan ka salaama runtii waxaa jirto qeyb lagu manage gareeyo shubanka markaas dadka loogu faa-iideeyo wixii markaas xaaladooda ay tahay xaalad deg deg ah wixii kaleento oo iska fududna waa santarada kalea lagu manage gareeyaa annaga waxaan kamid nahay dadka wax manage gareeya waa haddii xaaladdu normal tahay waa mahadsantaha
umasada hore ee badanaa dadka aad daaweysaan xaggee idinkaga yimaadaan ma gudaha magaalada mise tuulooyinka jowhar hoos yimaad
waa su-aal aada u fiican dadka hadda inta badan la daaweeyo anaga ama noo soo galo registera curatka daaweyno way iskugu jiraan waa different village ka yimaadaan tuulooyin kala duwan kala yimaadaan ha u badnaadaan centerka runtii laakiin waa un dad isku jira oo dhowr tuulka kala yimaado because dadka tuulooyinka ka imaanayo waxa weeyaan ma haystaan serviceka ama waxaa laga yaabaa inuu serviceba gaarin marka saas aaweed ay xarumihii magaalada ku yaalla usoo raadsadaan annagana waan soo dhoweynaa dadka centerka jooga laftooda igana waa ka faa'idaystaan serviceka aan bixino
waan gartay markii la dhaho tuulo dadka waxay u baahan yihiin wacyigelin in loo sameeyo wardi ma sameyseen wacyigelinku aadan cuduradan faafo oo kale in bulshada ay ka wacyigelisaan khaasatan kuwa tuulooyinka
aada iyo aad waa su-aal aada u muhiimsan awaarnans waa la sameeyaa waama wacigelin kuwa baadiyaha kaligood maan xitaa kuwa magaalooyinka uu baahanyahin santarkan joogno runtii wardi meelana way gaartay meelana weli maysan gaarin marka horta tuulooyinkaoo dhan waan gaarnay maku dhaheyno so tuulooyin badan waxaa jiro aan access ahayn oo aan la tegi karin iyo tuulooyin anaga hadda si toos a ugu qorannahay oo aan ka shaqeyno oo aan outreach aan leenahay waxaa jiro team u diyaarsan loo training gareeyey oo tuulooyinka tago laakiin waa un tuulooyin anaga project inoogu jiro unbaan gaarnaa kuwaasna waxaan ka sameynaa awareness waxaa noo joogo waxa la yirahdo community health workers ama dadkan wacigeliyaasha c w dadkaas unbaa hooshii wado marka tuulooyinkaas laftigood waxaa jira tuulooyin u dhowdhow ayaga laftigood waxaan gaarsiinaa serviceka iyo wacigelinta inta tabarteen walow wacyigelin guud loo baahan yahay oo tulooyin waxaa jiro oo aan wacyigan iyo cuduradan faafaayo iyo daawadan waxba aanba aan weligood loo tegin oo maxaa la dhihi jiray xagga immunisationkana zero doska ah oo weligoodba aan wax service loo geenin marka already tan hadda annaga aan sameyno tuulooyinka un baan ku egnahay annaga aan ka shaqeyno si toos ugu shaqeyno way jiraan dad noogu yimaado tuulada markaas aan joogno tuulo ka baxsan waxaan u sheegnaa aan kula talinaa in haddee maxaa la jira qofka xanuunsado ama cudur aysan aqoon arkaan si deg deg noola soo xiriiraan ama ee tuuladu markaas annaga aan ka howlgalno ugu dhow tiimkaas joogay u yimaadaan si loo kafar gareeyo marka saasaan sameynaa waa mahadsantaha
gartay maxaa idinkaga qorsheysaan xaaladda caafimaad ee magaalada inaad ka badashaan aad dadkana ku wacyigelisaan in cuduradan ay yihiin cuduro halis ah ee ka digtoonaadaan
waa su-aal aada u muhiimsan koley horta magaaladu waa maasha allah dad badanaa joogo oo u baahan in lagu wacyigeliyo koley waxaa jirta wasaaraddii way joogtaa iyagana waxay wadaan dadaalkoogii waa wacyigelinta way socotaa annaga ka qaas inji oo ahaana waxaan wadnaa wacyigelin aan rabno dadka inaan ku gaarsiino hadda cudurka taagan ee difateriyada ama dadka u yaqaaniin gowracatada taasoo sababtay dhimasho dad badan maxaa lii jiray galaafsatay marka ayagana wacyigelintaas way socotaa walow hadda wasaaradda iyo organisationyada ka shaqeeya gobolka ay mardhow bilaabi rabaan immunisationka marka taas iyada wacyigelinteedu way socotaa annagana insha allahu mustaqbalka waxaan rajeyneynaa saadadka aan joogno ilaan qof waliba meeluu mas-uul ka yahay ereyadaas markaas annaga nagula ogyahay aan joogno inaan maxaa lii jiray ka xaqabtirno aan hadduu ilaahay nafta nugu gaarsiiyo la waayo wax cuduroo faafo ilaahi subxaana watacaala wax kasta xakameyn karo inta karaankeena waxaan jecelnaha inaan bulshadaas u shaqeyno sida haddaba aan ugu shaqeyno aan si laba jibaarno insha allah mahasanta
waa tahay ugu dambeyntii maxaa bulshada ugu baaqaysaa
bulshada waxaan ugu baaqaa inay gacmaha isqabsadaan runtii soomaaliya waxay tidhaahdaa gacmo wada jira wax ku gooyaan in aan waxba laga sugin hay-ad ama wasaarad ama dowlad qofka asiga gurigiisaoo ka bilaabi karaa wacyigelinta lagu sheegaa wacyigelintu waa waxa weeyaan wax qofka oo lagu tarbiyeeyo soo haddii maanta guriga adiga aad joogto aad nadaafiso wasaqdii aad ciyaalkii aad ka warqabto cuntadoodii iyo meeshay wax dhiganayaan waad dareemi kartaa gurigaas waa guri oo nadaafadiisa complet ah ma laga yaabo in cudur ka dhasho marka adigii markaa saas u nadiifiso waxaa la rabaa gabadha dariskaada inaad booqoto aadira walaashay kawarnase wax ku horaysaa ciyaalkaada goormaya ay yimaadaan maxaa cunti maxaa xaaladii lees wareysto cudurkan jiro ma maqasheen marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshadu gacanaha isqabsada ayaan laga sugin qof meel kale kaaga yimid soo waxaan waa wax aada u dhib badan marka la diyaarinayo in dad la wacigeliyo waxaa ka fudud marka bulshadu eeda inay isxaqaanto isku yimaadaan koley jowhar waxaa loo kala degan yahay xaafado xaafado tusaale xaafad hal xaafadoo isku xiran inay iswacyigeliyaan ayaga dhexdooda kadib waxay qaban waayaan lasoo sheergarayaan maamulkii iyo dadkii wasaaradihi yaa joogaan kadib wasaaradihii maamulka waxay soo abdheed gareynayaan inji-ooyadii gobolka joogay marka insha allah wixii horta oo oo micnaha distribution ah oo hay-aduhu iyaga ay rabaan la raba inay qabtaan waaba sidoodii waa ongowen waaye hay-ad kasta oo midhol shabeelle joogto waxay xoogga saartaa in maxaa la dhihi jiray bulshadaas wax u qabato gobolkana way la shaqeeyaan marka waxaan dhihi lahaa marka tii gobolkii iyo tii hay-adihii iyo tii wasaaradihii way way dhisan yihiin tii bulshadii in lasoo dhiso bulshada iyada silxaqaanto bulsho wax qabsanaysa wax lagu daraa maanta waxaan dhihi lahaa marka isgara qabsada ciyaalkii hala kontaroolo xagga nadaafadii xoogga hala saaro cudur kasta wuxuu ka dhashaa nadaafad daro waa mahadsantaha
guud ahaan dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caafimaadka ad kala socotay raadi haysanaayo oo idiin akrinaysay oo idinla socodsiinaysa anigoo xaliimo cali ibraahim toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadanay xarunta wardi oo ka howlgasha magaalada jowhar waxaana barnaamijka marti iigu ahaa doctor maxamed cusmaan oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka wardi ee magaalada jowhar tan intaa ku kulmi doono kankiisa xiga nabadgelyo
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradiina hala iseeyo